bismi illaahi raxmaani raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka bandhiga waraysyada qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah sidii uu ballan qaaday ugu horeynba imaashihiisii madaxweynaha qaaradda afrikana waa dadaalkaas hal maalin kamaanaan seexan haddaan nahay xiriir kubadda cagta haddaan nahay wasaaradda haddaan nahay xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali khayre marka waa dadaalkii aan wadnay iyo fursadihii iyo maalinba meel aan talaab u qaadaynay ayay ku ka tahay waxaan kuleeyahay gurigeenaan soo ceshanaynaa waa sidaas wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo sheegtay in dowladda soomaaliya ay waddo qorsho ay dib ugu soo celinayso in soomaaliya ay gurigeeda ku ciyaarto ciyaaraha heerka caalamiya dowladda soomaaliya ma rabto in baaritaanka cudurka coronavirus oo uu noqdo mid farmashi iyo kastii shaybaar kasta inta laiska tago dadka lagu wareeriyo sida beenta looga sheego cudurka malaariyada dadka loo dhaho malaria corajo buursatifaa qabtaa carojal hal iyo labo in haddana la dhaho corona qabtaa dadka iskana dowlada soomaaliya ma rabto waa wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya oo mar kale soo saartay amaro iyo digniino la xiriira cudurka coronavirus culimada soomaaliyeed oo ka digay khatarta uu leeyahay cudurka coronavirus waxaynu idihaynaa waraysi ku saabsan waxa ay diinta islaamku ka tiray cudurada noocan oo kaleeta marka ay dilaacaan magaalada baydhabana ciidamo ka tirsan xoogga dalka soomaaliyeed ayaa tababar loogu soo xiray haddaba waxaynu idihaynaa waraysi ku saabsan tababarkaasi loo soo xiray ciidamada iyo howlgallo dhowaan la filaya inay ka fuliyeen qeybo ka mid a gobolada koonfur galbeed qodobadaasi qodobo kale ayaad ku dhagaysan doontaan inta uu socdo barnaamijkeenna waxaana idinla socodsiinaya anigoo cusmaan maxamed aadana mar kale kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka bandhiga waraysyada wasiirka wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay halka uu marayo qorshaha soomaaliya ay gurigeeda ku ciyaarto ciyaaraha heerka caalami wasiirka wasaaradda dhalinyarada xukuumadda federaalk soomaaliya marwe khadiijo maxamed diriye oo waraysi dhinacyo badan taabanaya siisay raadiyo muqdisho ayaa marka hore ka hadlaysa shir jaraa'id oo ay maanta ku qabteen magaalada muqdisho kaas oo lagu hakeeyey ciyaaraha soomaaliya premier league bismillaahi raxmaan raxiim idaacadda qaranka iyo adiga dhammaan inta codkayga dhegaysanaysa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu markaan maanta soo saartay wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waa waxaan raacaynay faritaanka awaamiirta madaxda dowladda jamhuuriyadda federaalka oo ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane xasan cali kheyre sida la wada ogsoon yahay tuun iyo in qof laga helay caabuqa caalamka oo dhan maanta saameeyey xanuunkiisa coronavirus covid nineteenka in aan war ka soo saarnay maadaama wasaaradda ay qabato kulamo waaweyn oo isboorti iyo tartamo ay jiraan inaan hakad gelino shan iyo toban maalmood haddii allah ooda la ogolaado oo ka bilaabanaysa berri dadka soomaaliyeed iyo gudaha iyo dibaddana aan kulligeen iskugu wacyigelino annagoo ka wada dadaalayna badqabka bulshadeenna inaan isku dardaarmino sidii faafitaankiisa aan taxadar badan uga samaan lahayn guud ahaan ummadda soomaaliyeed marka taasaan waxaan ku hakinaynay tartamada hadda socda iyo guud ahaan cayaaraha la qabanaayo waayo waad og tahay wasaarado badan oo hay-adaha dawladda waxaa soo geli karaa maalmo ay gaar u leeyihiin ay utaan iyo tartamo oo u socdo cayaaro ah cayaaraha iyo xiriirada kala duwan sidaasaan marka goboleedyada iyo iyo gobolka banaadir iyo olombikada iyo shariisadaba aan ku wargelinaynay faritaanka awaamiirtaas anagoo raacayno lagana taxadiro lana qaato talada wasaaradda caafimaadka iyo khubarada kale ee caafimaadka ee heerarka caalamo waxaad naga gacan siinaysa haddii allah awooda la ogolaado waad ujeedaa maalmahan faradhaq badanaa socdo taxadirka inuu intaas ka badanaa la rabaa dharkuu taabanayaa dharkuu saarnaan karaa saacado badan in oo taabashada gacanta iyo kala fogaanshahaas lagu dadaalo oo aan xusulka haddii la isu dhigo xitaa aysan noqonin dharkii oo gees laga taabto uu kasoo raaci karo marka wacyigelintaas socotaan annaguna qayb ka nahay
saameyn ceynkee ayuu amarkiinan ku yeelanayaa marka tartanka somaali premier league qaabkees la isku waafajinayaa labada xilli ciyaareed
waa la isku waafajinayaa oo waxaa ka daran waxyaabaha hadda soo kordhay xaaladaha soo kordhay xaaladaha soo kordhana waa loo baajiyaa haddii ay yimaadaan waa force major waayo waxaa awooda waxaa la dejiyey qorshayaashaas iyadoo la dad ilahayna waxaan rajeynayaa inaan dad qabno marka taxadarkaas inaan ku dadaalno ka mujiisa cayaariyaas u soconayo andhaano
dhanka dhalinyarada maadaama wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ay dhalinyarada dadka ugu badan ee soomaaliyeed la sheego inay yihiin dhalinyaro dhanka dhalinyarada wacyigelinta u diraysa maxay taha
qayb weynay ku leeyihiin dhalinyarada ayagaana haddaba ka shaqeynayay sidaasi lamid a ayaana barnaamijyo aan ugu talagelayna wacyigelin wasaaradda gaar ahaan noogu socdaan iyo kulamo
markaan ka tagno arrintaas waxaa dib u habeyn ballaaran maalmahan lagu waday garoonka stadium muqdisho ama isbartiibada muqdisho halkee maraysa iyada qorshaheeda
waa gabagabo hadii allaha awooda la ogolaado wejigii labaad wejigii koobaad wuxuu ahaa nadaafada in la dhamaystiro markii ay ka qalab gurteen ciidamadii ansam ee muddada dheer deganaa wejig labaadna hadda qaybtaas kubadda cagta iyo or atleticada oo isku jirta cayaaraha fudud iyo ayuu garoonka wejigiisi labaad uu ku socdaa wejigii labaad marka waa gabagabo haddii allaha awooda la ogolaado kadibna waxaan gelaynaa wejiga saddexaad oo ah qaybaha kale ee garoonka maadaama uu ahaa magaaladii ama tuuladii cayaaraha soomaaliya oo ay garoomadii dalkao dhan ee meeshaas badankooda ka dhisnaayeen waxaa noo haray waa cowskiya gabagabaa saacadii digitaalka iyo kuraastii v i b ga iyo wareegii orodka oo aan dhamaystiri doono labada bilooda soo socda hadii allah awooda la ogolaado kaalin caynka ayuu ka qaadan karaa marka ciyaaraha lagu qabto magaalada muqdisho garoonka dhismaha garoonkaas
dhismaha garoonkaas cayaaraha garoonka kale oo engineer yuriso ayaa isagana ku yaalo kii jaamacadaha ku yaalo kubadda cagta markaan dhaho horumarka isboortiga soomaaliya kuma xirna makan cayaaraha magaalada waa kii gobolada aan qabanayno waxaan qabanaynaa soomaaliya gurigeedii ayay soo ceshanaysa oo kubadda cagta oo aan dadaal dheer ugu jirnaa marka garoonkaan soo noqdo si aan dhowr cayaaro samayno xiriirka kubadda cagtana kaalin weyn ka qaadanayaan in markaas soomaaliya gurigeeda loo soo celiyo oo ah taariikh qormaysa oo samaysantay bilowgeedina ilaahay fursad noo siiyey inaan bilowno meel fiicanna noo marayso haddii garoonkaas dib loo dhiso suuragal ma tahay in ciyaaraha lagu qabto africa ee horyaalada kala duwan oo soomaaliya ay ka qayb gasho dib loogu soo celiyo soomaaliya inay hoomkeeda ku ciyaarto waxaan kuu sheegayaba waa intaa dadaalkaas dheer oo meel fiican noo maraaya dhamaystirka dhismahaas ayaa fursad noo siinaya inaan soo ceshano gurigeenna oo aan rabno inaan cayaaro ku qabanno marba haddii lagu qabto marka dhinaca technicalkii hawshina waa wadnaa xiriirka soomaalida kubadda cagta iyo xiriirada kale ee qaaradda aan la wadaagnay sidii uu ballan qaaday ugu horeynba imaashihiisii madaxweynaha qaaradda africana dadaalkaas hal maalin kamaanaan seexan haddaan nahay xiriir kubadda cagta haddaan nahay wasaaradda haddaan nahay xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali kayse marka waa dadaalkii aan wadnay iyo fursadihii iyo maalinba meel aan talaab u qaadaynay ayay ko ka tahay waxaan kuleeyahay gurigeenaan soo ceshanaynaa waa sidaas horumarka isboortigana dhinac baan ka wadnay oo waad aragtay fiinaalihii semifinaaladaan soo istaagnay atleticada waa aragtay bilabaha dahabka kun iyo shanta boqol iyo sideeda boqol iyo kaalin saddexaad oo bilada maarta aan ku guulaysanayna
waa tahay safar socdaa waa tahay qorshaha tayeynta ciyaartoyda marka halkee marayaa hadda
alxamdulilah waa fiicannahay sidaasuu noogu socdaa maanta marka waxaan ka hadlaynay caabuqaan soo kordhay taxadarkiisa taasi waxay ahayd wasiirka wasaaradda dhallinyarada xukuumadda federaalka soomaaliya marwa khadiijo maxamed diriye oo ka hadlaysay qaabka soomaaliya ay ku doonayso in dib lagula soo laabato in ciyaaraha heerka caalami ay ku ciyaaraan ciyaartoydeenna gudaha dalka soomaaliya wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliyana waxa ay soo saartay amaro iyo digniino la xiriira cudurka coronavirus haddaba doctor cabdirasaaq yuusuf oo ah madaxa hogaanka nidaaminta caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa goor dhoweed khadka telefoonka igu waramay waxa uuna sheegay Ah, bismillaahi raxmaan raxiim maanta waxaan soo saarnay war-saxaafadeedyo la xiriira xaaladaha caabuqa coronavirus ee dalka ka jira mid waxaan bulshada la wadaagaynay eh, wax- wixii kasoo kordhay kadib markii soomaaliya laga helay xaalad eh, dadaalada hadda jira shaqooyinka socdaa dadku xaggay eh, la xiriiri karaan iyo warbixinada ay ay heli karaan intaas ayaa mid uu ku saabsanaa Eh, midna wuxuu ku saabsanaa si loo adkeeyo loona maxaa layidhaahdaye tayeeyo habka baarista in dowladda soomaaliya go-aansatay inay dalka ku baarto eh, jeermiska caabuqa coronavirus covid nineteen aanan la ogoleen inay cid kale si ganacsi ahaan u keensato maadaama ay badantay beentii ama faalsadii dowladda soomaaliya ma rabto in eh, baaritaanka cudurka eh, coronavirus oo uu noqdo mid farmashi iyo kastiishay baar kasta inta laiska tago dadka lagu wareeriyo Eh, sida m- beenta looga sheego cudurka malaariyada ee dadka loo dhaho malaria korojo boosatifa qabtaa karojol hal iyo labo Ah, in haddana la dhaho corona qabtaa dadka iska dhaha dowladda soomaaliya ma rabto waxaa rabtaa in la xaqiijiyo qof walba cudurka inuu qabo iyo in kale waxaa lagu xaqiijin karaa shaybaarada loo yaqaano certified lab sidaas awgeed dowladda waxay tacliimaad kasoo saartay habka baarista cudurka meesha keliya lagu baari karo ee lagu ogaan karo iyo inaan la ogoleyn waxyaabaha aan la faafreebin ee aan la ogeyn ee in dadka lagu baaro ama dhiig looga qaato ama dhaqaalo looga sameeyo labadaas war-saxaafadeed ayaa maanta ee sirar shirarkii saaka la qaatay kasoo baxay la shaaciyey bulshadana lala wadaagay
marka shaybaar lagu baari karo cudurka coronavirus ma yaalaa dalka hadda
Eh, walaal waxaa hadda yaallo mashiinadii baari lahaa oo ay ka dhinaayeen waxyaabaha loo yaqaano reagentiska oo maadaama cudurkan uu cusub yahay ayagana waxay kusoo jiraan shipment Eh, marka hadda maanta transgareyneynay baaritaanadii waxay soo marayaan dalka kenya Eh, berri toole ayaa laga yaabaa inay soo qaado diyaaradii berri wixii ka dambeeya dadka oo dhan waan waan waan baari karnaa inta ka horreysay dadka laga shakiyo oo dhan waxaa laga qaaday dhiig- dhiigigii laga qaaday waxaa loo diray dalalka kenya iyo south africa halkaas oo ay hay-adda caafimaadka adduunka iyo wasaaradda caafimaadka ay heshiis si wada shaqo kula jireen shaybaarada ay isticmaasho hay-adda caafimaadka adduunka kuwaas oo ah kuwa certified lab ah oo la yidhahdo shaybaarada heer level two ama b three ka ba- ka- ka sarreeya ah marka shaybaaradaas ayaa lagu soo keiska hadda la helay lagu xaqiijiyey keisaska laga shakeysan yahay in ay jiraan balse beri iyo wixii ka dambeeya waxaan aada ugu rajo weynahay inaan shaybaarka dhexe ee qaran oo ah shaybaar certified ah oo oo oo haysta eh, hab- habraacyada caalamiga ah ee kana haysta aqoonsi ee hay-adda caafimaadka adduunka uu baari doono oo ay khubaro soomaali ah iyo khubaro aan soomaali ahayn intaba ay ka shaqeynayaan maanta waxaa soo baxay warar inta badan isla dhex maraya oo ku saabsanaa in qof la- kale laga helay een, gudaha dalka oo uu tegay isbitaalada magaalada muqdisho maxaa ka jira warkaas in qofkaasi cudurka uu qabo coronavirus ee uuna tegay isbitaalada brefitka Een, muwaadin soomaaliyeed oo xalay xilli dambe tegay isbitaalka digfeer waa jiraa muwaadin qarnan oo xanuunsan uu ahaa hadda markii la fiiriyo historiga qofkii xaaladihiisa ma ka muuqato inuu cudurka qabo ee ma jiro laakiin hadda waa la hayaa goobta daaweynta xanuunka ayuu joogaa dhiigna waa laga qaaday laakiin ma aha qof cudurka qabo oo laga helay oo lagu xaqiijin karo laakiin waa qof asiga si volunteerli ah isbitaalka u tegay oo yidhi aniga waxaan qabaa cudurka xanuunka corona Ee, dhakhaatiirta hadda la tacaalaysa waxay ka daaweynayaan cudurro kale oo ay ka heleen oo bacterial infection ah oo uuna adan yahay xaaladiisu way degan tahay mana ilaa haddana ma qabo cudurka corona baaritaankiisa markuu soo baxan ka hadli doona insha allah shan qof oo kaleeto oo shalay garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho si gooniya loogu xareeyey oo ka yimid wadamada qaba cudurkan dadka qaar waxay sheegayaan inaan si wanaagsan loola macaamilin oo dhaliilo ayay ka muujinayaan maxaa kala idinka wasaarad ahaan
walaal annaga saraakiishaas layli saraakiisha ee talyaaniga ka yimid waxay nagu soo wareegi doonaan saacadaha soo socda ambalaas loo diray inta ka horreysay hay-adaha dawladda ayaa meel dejiyey oo ku hayay oo ku karantiilayay iyo dabcan qeybteena caafimaadka ee eraboortka meel meeshii hore ay kaga haboon yihiin oo ka qurux badan waa dejinaynaa haddii farsamada naga xumaatay waa diyaar garowga iyo inta lagu jiray taasna waxaan ka siinay cudurdaar rasmi ah ciidanka xooga dalka iyo wasaaradda gaashaandhigga iyo dadkii nala xiriirayay iyo safaaradda talyaaniga intaba waxaan insha allahu rajeynaynaa caawa iyo wixii ka dambeeyay inay ku weyn doonaan meel aada iyo aada ay murtaax ugu ahaanayaan waxaana lahayn doonaa kan laga soo bilaabo shalay ilaa afar iyo toban cisho waana la baari doonaa haddii ay cudur qabin dalkooda iyo dadkooda ay shaqadooda wadan doonaan insha allah xarunta badqabka dadweynaha ee magaalada muqdisho laga hirgeliyey meelo lagala soo xiriiri karo oo wasaaraddu ugu tala gasha ma jiraan dadku waxay wici karaan numberka gaaban ee afar afar sagaal waxayna ka helayaan macluumaad kastay u baahan yihiin ee la xiriira gurmadka deg dega ah ee caafimaadka guud gurmadka deg dega ee caafimaadka guudna maxaa la yidhaahdaye wuxuu u qeybsan yahay qeybo badan oo kala duwan ay kamid tahay xarunta badqabka xarunta daaweynta la talinta dadweynaha tabinta khataraha intaa oo dhan ayaa dadku ka heli karaan shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ayaana xilli walba uga jawaabayo sidoo kale bejijka rasmiga ah ee social mediaha ee dowladda soomaaliyeed oo dhan ayay kala xiriiri karaan oo ay wasaaradda caafimaadka kow ka tahay waxay kaloo la xiriiri karaan oo ay macluumaad weydiin karaan warbaahinada dowladda iyo wasaaradda warfaafinta xafiiska ra-iisul wasaaraha dadka iyaga ayaana kusoo xiri doona wasaaradda caafimaadka marka waa intaas
ugu dambeyn maxaad ugu baaqaysaa dadweynaha soomaaliyeed ee ku dhegaysanaya
dadweynaha waxaan ugu baaqayaa inay isdejiyaan caabuqa coronavirus waa cudur jermiskaas viruska uu keeno oo cudur faafa ah waxaa aada iyo aada ugu dhiirigelinayaa dadweynaha inay isticmaalaan ama ay raacaan habraacyada kasoo baxaya wasaaradda caafimaadka oo ay kamid tahay inay nadaafada ku dadaalaan inay ka taxadaraan caafimaadkooda iyo badqabkooda oo iska yareeyaan ama joojiyaan salaanta gacanqaadka ah sidoo kale ay aada uga taxadaraan halkaay gacantooda dhigayaan iyo nadaafadooda cudurkan jermiska waxa ugu badan ay ku gudbo waa gacanta oo afka iyo sanka iyo indhaha la taabsiiyo iyo qufac iyo hindhis oo darobletka kasoo baxa ay tahay nadaafada oo laga taxadaro ayaa waxa ay tahay baahid ugu weyn ee la heli karo qofka xanuunada calaamadaha isku ark waxaa kula talinayna inuu meeshiisa joogo gurigiisa uusan kasoo bixin haddii uusan darnayn oo neefqabatin lahayn uu lasoo xiriiray hay-ada caafimaadka waxaa loo fidin doonaa daryeelku u baahan yahay hala raaco fariimaha dawladda kasoo baxaya oo ah in la joojiyo goobaha laisugu imaanayo maadaama uu yahay cudurkaana cudur faafa oo safmar ah oo toddobaadka koowaad iyo toddobaadka labaad ee hadda shakiga intuu jiro laba qarxi kara isku socodka hala yareeyo nadaafada aada ha loogu dadaalo biyo biyo badan hala cabo oo dhuuntaasi yaysan qalalin hadi qofka hadduu jermiska ku imaaday oo kale waxyaabaha difaaca jirka xoojiyo oo fitamin c-ga uu kamid yahay sida lindhanaanta mooska sanjabiilka dadka aada ha u isticmaalaan maadaama ay leeyihiin effecti badan inay yareyn karaan caabuqaan ama ay ka hortegi karaan jermiska ay joojin karaan taranka iyo koriimaha viruska jirka bani aadamka u kormaayo inahaasoo laisku geeyay dadku ha isticmaalaan ilaahay hala tala saarto oo ha lagu dadaalo salaada iyo cibaadada intaasa dadku ku fareyna insha allahu tacala culimada soomaaliyeedna waxa ay ka hadleen khatarta uu leeyahay cudurka coronavirus haddaba maxay diinta islaamku ka tiri marka ay dilaacaan cudurrada noocan oo kaleeta su-aashaas ayaan weydiiyey sheekh cabdulaahi garuun oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah wsala allahu calaa sayidina maxamedin wacalaa aalihi wa saxaabati ajmaciin diinteena islaamku waxa weeye waa diin loogu talagalay nolosha bulshada dhinacyadeedoo dhan inay daboosho hadday ah leeda xataa dhankii caafimaadka oo arrimaha hadda wakhtiga aan joogno adduunka muhim u ah aada bay arrimahaas uga hadashay oo haddee yacni waxyaabaha ugu weyn oo looga hortago arrimahaas oo kale amba nadaafadii ama dahaaradii qur-aankii baaba ka hadla in allaha yuxibu tawaabiin oo yuxibu lmutadahiriin haddii la yidhaahdo dhinaca kontaroolka oo dadkii dhaqdhaqaaqoodii amba qofkii cudurka ku dhaco amba magaalada uu ku dhaco ayadana diinteyna ka hadlaysa oo kun iyo afar boqoloo sano ka hor ayuu waxaa la yidhaha alxajru sixi ayuu nabigeenu cadeeyey salawaatu wasalaamu caleyh isagoo dadka yacni ugu yeeraya ijraa'aadkii la maraayo amba qaabkii marka ijraa'aadkaas nabigu aad buu u caddeeyey wuxuuna yidhi ou tilmaamay haddii uu beled ku dhaco cudurkaas daacuunka macnaha idaa samictum iddaacuuni biardin falaa tadkhuluuha haddii aada maqashaan inuu magaalo ka dilaacay cudurka daacuunka oo kale waa tusaale daacuunku cudurada xunxun oo faafo weeyey ha gelina magaaladaas haddii uu magaalo ku dhaco idaa waqaca biardin deegaan haddii uu ka dilaaco wa antum biha adinkoo ku guda jirtiinna ha ka bixina oo magaaladaas ha ka bixina oo halkiina jooga waa kun iyo afar boqoloo sano ka hor waxaa la fahamsanay marka xadiiska laba qeyb waaye qeybta dambe oo ah haddii ood magaalo maqashaan oo ku dhacay magaaladaas ha gelina dadku way fahamsanaayeen oo hadda qofkaasu si uusan cudurkaas u qaadin inuu magaaladaa ka joogo waxa weye arrin la fahamsala fahamsan yaha bay ahayd laakiin qeybta kale oo ah yacnii haddii aada joogto ha ka bixin wuxuu arrintu waadix ma ahayn maxaa yeelay man qofka haddaa adiga magaaladan joogto ood caafimaadna qabto inaad ka baxdo maxaa kuu diidaya ciladu ma caddayn laakiin ciladaas waxay caddaatay oo nabigu u diidayey wakhtiyo dambe oo la gaaray mataqaanaa cilmiga dibiga uu hormaray oo haddaba waa la dhahayo qof macnaha magaaladaas hadda masalanba jaynaha oo kale hadda markuu ka dhacay magaalada uu ka bilowday magaaladaas qofna kama bixi kartaa la yidhi qofna ma geli karto haddii marka qof ka soo baxdo magaaladaas xataa hadduu caafimaad qabo waxaa suuragala inuu cudurkii uu yacni calaamo wax sido oo yacni fayruskii ou halkaa ku uu ku qarsoon yahay suuragala sida haddaba dhacday annaga muwaadinka dalkayna laga sheegay wuxuu ka yimid jaynaha uu caafimaad qabay ilaa meelo badanuu soo maray diyaaraddaasuu raacay halkaanuu yimid safaro badan halkaanuu soo galay yacni maadaama meeshaas inuu ka yimid la ogaadaa lagu hakiya halkaa la karantiilay wax ka muuqda ma lahayn oo calaamaadaho markaa ka muuqda ma lahayn muddo kadib usbuuc kadib waxaa ka soo baxday calaamaddii waxaa la ogaaday inuu cudurka uu qabo marka macnaha xadiiskaas waxaa la ogaaday mar dhow xiliyo dambe ayaa sidaa la ogaado qofka xataa jooga magaaladaas hadduu baxo inuu khatar ku yahay dadka kale inuu halkiisaa jooga ay tahay dhanka kale si dadki niyadda u wanaagsanaadaan u hagaagsadaan qofkii halkaa jooga oo ku sabra oo magaaladaa jooga wuxuu nabigu tilmaamay inuu ajir shahiid uu leeyahay oo mataqaanaa haddii uu ku dhaco haddii kaleba qof ajir labou noqonayaa marka diinteena islaamku sidaas bay masalanba si camaliya haddana nabiga asagoo jooga waxaa u yimiday wafdi oo qole layidhah reer thaqiifa wafdigaa marka waxaa la socday nin qaba cudurka la yidhaha judaamka oo jirka gala maqaarka gala nabigu sal sl markii ninka loo sheega koox koox bay ugu imaanayeen mubaayaco ula gelayeen bayca oy gacanta halkaa salaamayeen oo ballan la gelayaan nabigu ninkii adeeg buu u diray wuxuu yihi halkiisa ha joogo wuxuu yidhi adeeg ah fariin wuxuu u dira ah innaa qaad baayacnaaka farjic waan kula mubaayacoon halkaagaasaan ballanta kugula galnee meeshaada ka noqo yacni qofkaas inuusan dadka soo dhex gelin oo meeshii nabiga saxaabada uusan imaan oo halkiisaa oo meeshiisaa lagu kontarool oo halkaa uu ka noqdo waa oo dadka iyo haddana inaan salaantaas iyo waxyaabahaas uu ka qayb qaadan inahaasoo dhan buu tusinayay ilaa xataa tusaale kaloo yidhi xataa xoolihii buu nabigu ka hadlay oo xadiis baa ah laa yuuradu mumridun calaa musixin geela markuu arooraayo halkaa darka macnaha geel xanuunsan oo cudur qaba ama maqaarka candhadii waxyaabahaas ama cudurro kala qaba iyo geel fayow yaan biyo laysla siinin ya xataa waa xayawaanaadki xoolihii sidaa marka diinteena islaamku macnaha sidaasay waxay u tilmaamaysaa yacni in in mataqaanaa laga hortago cudurrada in caafimaadkii la ilaaliyo in yacni qofku haddii uu isaga uu isku arko waxyaaba sidaasa uu ka joogo meelaha la ysugu imaanayo arrimahaasoo dhan bay noo tilmaamaysaa arrin kale waxaa jirto fariin ay dirtay w h o oo hay-adda caafimaadka adduunka oo ah salaanta gacanta la joojiyo taas ka diin ahaan iyo ka dhaqan ahaan dhanka soomaalida
runtii soomaalida si dhaqan ahaan la yidhaahdo waa waxaa weeye dad oo musaafaxadaasi horta oo dadkan ajaanibta iyo rag iyo haween ajnabiya kale ahayn musaafaxadu horta islaamka sideeday sunno u tahay waa waxyaabo tusinaya qalbi xeernaan waxyaaba dadka usii dhoweynaya laakiin haddii cudur jiro waxaan ka qaadan karnaaba ninkaa la yidhi halkaagaan kugula mubaayacoone iska noqo inta kale nabigay salaamayeen saxaabada meesha joogtay wada salaamayeen marka haddii cudur jiro waxaa laga rabaa naftiisa qofka xanuunsan oo xanuunka isku ogu inuu yacni xoogaa uu dadka uusan dhex gelin oo halkaa uu ka joogo oo sidaa yacni meesha kalena xadiiska waa kii ahaa fira min almajduumi firaaraka min alasadi yacni qofka juudaamka qaba ka fogow waayo macnaha taabanin jirkiisa ilaa waxaa cudur faafa cudurka waxaa lamida marka ay cuduroo xun oo nabigu uu ilaahay ka magangeli jiray allahuma inii acuudu bika min albarasi waaljunuuni waaljudaami wa sayi'i alasqaami yani cuduradaas waa cudurada cudurada xunxun oo dhan cudurada xunxun oo dhan oo nabigu ilaahay ka magangelayay waxaa soo gelaya maradu corona soo gelaya wuxuu ku daray safki judaamki iyo baraski oo laga cararayay oo yacni sida ah ayuu halkaa xadiiska kula daray calaamad marka sayi'il asqaan buu kamid yahay cudurkan waa cudurada aad iyo aada u xun oo dhakhaatiirtana sidaa u caddaysay aad bayna muhim u tahay yacni dhanka kalena waxaa jira hadee tacaaliimta islaamka oo yacni sideedaba si loo ilaaliyo caafimaadkii uu nafarayo dhan kale waxaa jiro amar xale ka soo baxay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya oo ku saabsan isku imaatinada bulshada in la hakiyo sidee u saameynaysaa masaajidda ka diin ahaanna maxay ka qabtaa culimmadu dadka maadaama cudur halisa jiro inay xaafadooda ku tukadaan oo jameecada ay faaruqaan
markii ay jirto annaga hadda dalkayna cabsi unbaa jirtee ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuusan inuu sidaa nooga badbaadiyo uusan magaalooyinkeeda soo gelin cabsi unbaa jirta iyo taxadar unbaa loola jeedaah waxaa weye waa qofka hadda erboorka lagu hayo waxaan ahaynoo hadda ilaahay hadda la sheegay horta ma jirto marka hore waa sidaa oo markii ay faafto waxaa weye waa culamada islaamkuna way ka hadleen haddii magaaladaas uu ku faafo cudurkaas in jamaacaadkii iyo jumcooyinkii iyo masaajiddii halkaa yacni aan la tegaynoo dadku guryahooda iyo halkaa ay ku dukanayaan oo arrimahaas waxaa weye waa arrima culammadun ay ka hadashay si guudna nabigeena salawaatullahi wasalaamu caleyh yacni axaadiis baa jirta qofku haddii uu xanuunsan yahay inuusan jamaacada uusan tegin masalanba haddii wax ay dadku dhibsanaan ay jiraan oo basal oo cunada waxyaabaha xalaalka qudaarta xalaashahoo la cuno ah hadduu basal ceeriina amba wax lamid a tuuna ou cuno oo markuu neeftiisa wax akhri tago iyo ur ka soo baxayo wuxuu nabigu qofkaa amray oo u diiday inay jamaacadii ka qayb gasho gurigaaga ku dukaalayid sida loo ilaalinayo dadka dareenkoodii iyo sida loo ilaalinayo yacni xataa haddii adiga aada cudur hergeb daran oo ku hayo qufac maanta hor aad daldalayso waxaa kuu haboon inaad gurigaaga ku dukato dadka aadan waswaasinin iska dhaaf xilligan cudurkaanu jiro iyo sidaa marka qofkii asagoo calaamadihiisa isku arkana inuusan dadka iyo halkaa uusan kala qeyb gelin oo isjuda yacni marka isuu iskarantiilo ayaa ayaa sida lagu talinayo ay diinteena islaamkuna sidaa u ogoshahay kuna wanaagsan diinteynuna waa diin sideedaba diinul yusri waaye waxaa weeye waa in yacni markii ay halis jirto walaa tulquu biaydiikum ila tahlukati sidaas buu qur-aankuna leeyahy haddii halisu imaanayso halistaa waa ka jugaysa marka hore jamaacadaas adiga haddaad baqayso dhibka baqayso ama masaajidka xataa qofku dhibaatayna ama yacni sukadiisa ku gelaahoo maadaama masaajida qaar dadku gaaday ay jireen hadduu qofku baqayo waxaa loo ogolay inuu gurigiisa uu ku dukado haddii cudurkii laga baqayo isla mid bay noqonaysaa marka arrimahaas waa arrimo islaamku banaynay waxaa nala guddoon marka maadaama aan dad muslimiin nahay tacaaliimta islaamka inaan qaadano marka arrimahaas looga hortegayay oo nadaafadii ah oo de islaamkaynu waati shan maroba qofku weyse qaadanaya nabigu wuxuu amray qofku markuu hurdada kasoo kaco inuu gacmihii saddex jeer dhaqo yacni haddaan wax cunayn inaan marka hore muslimiinoo gacantaan wax ku cunaa qaado badanaan kuma cunno aan gacanta dhaqno haddaan cunno kadib haddana gacmihii iska dhaqno mar walba inaan dahaaradii ku dadaalno kun iyo afar boqoloo sano ka hor ayay diinteena islaamku nagu tirtirsiisay oo ah diinu nadaafa yacni diin yacni mataqaanaa wanaag iyo iyo iyo khayr ka buuxaan ugu dambeynta anagoo soo gabagabaynayna masaajid fara badan oo caalamka ka mid a waxa ay isbeddel ku sameeyeen adinka oo qaybo ka mida ay meeshii la dhahayay masaajida kaalaya ay dadka ku dhahayaan guryaheena jooga taas si guud annaga weli lama soo gaarin laakiin si guud diinta islaamku maxay ka qabtaa
hadee masaajidka haddaan la tegin adinku horta sidiisa waxaa waa shacaa'ir islaam buu ka mid yahay in meesha magaalada maadaama ay sidaa tahay shacaarkan baa la muujinaya masaajidkii hadda lagu dukanayn waxaa weeye waa waa un iska adin ama cajalad la gelinayo ama sidaas weeye haddii la bedelo iyo haddaan la bedelinba mar haddii masaajidku xiran yahay oo dadkina loo sheegay inaan salaado la imaanayn adinkuna sunnow ahaa kelimaadowna leeyahay oo yacni sidaas shareecadu u jidaysay marka kelimaadkiisaas in lagu wado mar haddii masaajidku xiran yahay de qof meelay imaanayaan oo amba soo aadayaan iclaamkana ay ku haystaan in masaajidku xiran yahay marxaladaasna anagu hadda weli maba gaarin ilaahayna waa ka magangela xilliga nabiga marxalada noocaas ma dhaceen iyo asxaabteed xilliga nabiga marxaladahaas dhacay way cuduro iyo sidaas way jireen mar dambe ayaa daacunkaas uu ka hadlay ayaa mar dambe dhacay xilliga cumar bin khadaab masaajidana waa lagu dukanayay inta ku duka karta yacni karantiilkaasna waa jiray oo markay saxaabi sidaas u sheegeen magaalada la geli mahin taliska ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee qeybta lixdanaad ayaa maanta tababar u soo xiray cutubyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed taliyaha qeybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya jenaraal maxamed shiikho waraysi dhinacyo badan taabanaya siiyey raadiyo muqdisho ayaa marka hore faahfaahinaya tababarkan loo soo xiray ciidamada ciidamada tababarka loo soo xiray maanta waxay ahayn cutub ka tirsan qeybta lixdanaad oo muddo sideed bilooda tababar u socday loo soo gabagabeeyey tababarkaas muddada dheer ay qaadanayeen marka wuxuu kusoo dhammaaday guul iyo jawi wanaagsan waxaana kasoo qayb galay madaxda qaranka wasiir gaashaandhigga taliya xoogga madaxweynaha koonfur galbeed safiirka ingiriiska marka jawi aada iyo aada u macaan buu kusoo dhamaaday xiritaanka gebagabadii tababarkii muddada dheer soo socday urur ah hal urur ah oo hal meel ka wada tirsan ahayn ma ahayn qaybo kala duwan ma ahayn
waa tahay maxaa ka qorshaysan howlgallada lagu furayo wadooyinka magaalada muqdisho iyo baydhabo waxaa loo tababarayba ciidankaas waxa weeye inay furaan wadooyinka xiran nabadiidku ummadda u diiday ku dhibaateeyey in ay ka hor qaadaan dhibaatadooda waxaa tababarka loo fulinayo ugu weyn waa taas dhanka kaleeto ciidamada xoogga dalka ee soomaaliya maalmihii u dambeeyey waxay wadeen dhaqdhaqaaqyo ku aadan sidii lasoo looga hortegi lahaa kooxda nabadiidka ah ee al-shabaab halkee marayaan howlgalladaas
howlgallada meel fiican bay marayaan hadda waad la socotaa nabadiidka in la qabsaday halbowlihii ay dhaqaalaha ka heli jireen janaale welina way socdaan howlgallada marka meesha ugu dambeysa ay ku gabanayaan ilaa laga sifeeyo howlgallada way socon doonaan insha allah
waa tahay qeybta lixdanaad ee xoogga dalka soomaaliyeed dhowaan isbeddel ayaa lagu sameeyey tirakoobka waxaana waana la tirakoobay halkee marayaa marka tayeynta ciidamada ee qeybta lixdanaad
tayeynta ciidamada qalabka sida meel walba ay joogaan tayeyn baa ku socota taasoo ujeedadeedu tahay in lagu horumariyo difaaca dalka looga saaro kuwa dhibka ku wada shacabka soomaaliyeed mar kasta iyo goor kasta iyo meel walbana tababaradaas iyo tayeyntaas iyo qalabayntaas way soconaysaa ilaa laga adkaado nabadiidka ummadda dhibaatada ku haya baayo bakool dhowaan howlgallo ayaa laga sameeyey deegaano fara badan oo ka tirsan gobolkaasna gacanta ayay soo galeen waa sidee hadda xaaladda deegaanadii ciidamadu ay tageen xaaladdu way degan tahay wax dhibaan kama taagno meelaha yaryar ay ku harsan yihiin shabaab waa lagu daba jiraa ilaa midka ugu dambeeya laga shifeeyo hawshaasna ma ahana mid istaagaysa wakti kastana way soconaysaa insha allah taliyaha ciidamada xoogga dalka jenaraal odawaa ayaa dhowaan gaaray magaalada baydhabo kulamo idinla qaatay maxaa ka wada hadasheen taliyaha xoogga iyo wasiir gaashaandhigaba waxay u yimaadeen inay u kurgalaan xaaladda nololeed ee ciidanka tababarkooda howlgaladooda iyo dhiirigelinta ciidanka hawsha ay caadiyan ay u edman yihiin ayay gudanayeen wax kale oo mushkula kale u yimaadeen male ugu dambeyn shacabka ku nool deegaanada koonfur galbeed maxaa ugu baaqaysa shacabka ku nool deegaanada koonfur galbeed waxaan u baaqayaa inay garab istaagaan ciidamadooda qalabka sida ee iyaga u hiilinaya si looga adkaado kuwa dhibka ku haya isla markaasna loo soo afjaro mushkiladda iyo diraakada shacabkooda ay ku hayaan nabadgidka meel kastoo ay joogaan magaalada muqdisho maanta waxaa lagu soo gabagabeeyey doodadaag looga hadlayo sida wax looga baran karo doorashooyinkii shacabka ku codeeyeen ee qabsoomay sanadihii kun sagaal boqol konton iyo afartii ilaa kun sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii haddaba markii uu soo gabagaboobay kulankaasi ayaan waxaa la kulmay cabdi axmed maxamed baafo oo ah agaasimaha xarunta dhaxalreeb isagoon wax ka weydiiyey waxa laga baran karo doorashooyinkaasi walaal waad mahadsan tahay waa maantay waa dood wadaag baan ku qabanay oo ujeedada ay ahayd waxaa adigu waayadan dambeeto warka ugu badnaa doorashooyinka hadda dalka la damacsan yahay in laga qabto oo qof iyo codka ah oo dood badan ay ka taagan tahay aaraa kala duwanna laga kala qabo dadkuna ay geliyaan wakti badan iyo ihtimaam badan ay geliyaan waxaa marka doodatan galabta dhacday ay ahayd bal inaanu dib u eegno doorashooyinka soomaaliya ay taariikhiyan waayo-agnimada u leedahay iyo siday ahaayeen waxaana meesha dad khubaro ah ay kasoo jeedinayeen ay hadal soo jeedin kadibna dad dhalinyaro ah iyo dad kaleeto wax ku waayeelo ayagana wax ku daraaya ayaa meesha joogay waxaana ujeedadan waxay ahayd soomaaliya soddonkii sano u dambeysay waxay ku jirtay xaalad gaar ah bay ku jirtay oo marna dagaal ku furnaa shacbiga ku furnaa laisjiijiidayey mar dowladnimada dhismaheeda loo xarbinayey labaatankii sano u dambeysana watanaan ognahay oo maartay tan iyo cartiintii laga soo bilaabay dowladdaas iyo hay-adaheeda iyo sidii loo taagi lahaa iyo barnaamijyadeedii lagu mashquulsanaa waxaa aada looga gaabiyey marka ay howlaha cilmi baarista la yidhaahdo yani in la dirso dalka kan xaaladaha uu hadda ku sugan yahay iyo xaaladihii lasoo dhaafay siday ahaayeen iyo waxyaabihii ka jiray in la dirso waxaan marka doodan ugu talagalnay maadaama doorashadaa la hadalhayo hadeertaan inaan idhaahno balota gaadaal aan ugu noqono oo taariikhda soomaaliyeed doorashada siday ahayd marka saan wada ognahay doorashadii u horeysay dalka ka dhacda waxay dhacday kun iyo sagaal boqol konton iyo afartii waxayna ahayd doorasho loogu talagalay in deegaanka dadka ay isku doortaan oo dadkii maamuli lahaa nolol maalmeedka bulshadaas meesha ku wada dhaqan oo magaalada iyo tuulooyinka ku hareereysan maamuli lahaa in lagu doorto waxaa xigay konton iyo lixdii doorasho loo dhaqaaqay oo mid siyaasadeed ah oo maxaan ku dhahdaa lagu dooranayo golihii markaas dhisnaayo masilayo soomaalida masilayo waa markii horreysay xukunkii daakhiliga aha la qaatay oo qeyb ka mid ah howlihii dowladii talyaaniga markaasi ay magaca jimciyada qurumaha ka dhexaysa ay ku maamuleysa dalka ay ku maamuleysa gacantaay ku haysay qaar laga soo wareejiyo oo loo soo wareejiyey ummadda soomaaliyeed dad iyaga masle loo soo wareejiyey iyo dadkii kale ku noolaa ay konton iyo sagaalkiiba mid kala dhacday waxaa intii xorriyadda aan qaadanayna waxaan aragnay kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo afartii ay ahayd doorashadii ugu horreysay doorashadii ugu dambeysay dalka kaqabtana laga qabtana waxay noqotay tii lixdan iyo sagaalkii dhacday bishii mars dhacday marsana saa xusuusato waa marsaa la qabtay sagaal iyo lixdankii bishii octoobarna shan iyo tobankeedina madaxweynihii lasoo madaxweynihii markaasito ahaa madaxweyneha dalka ahaaba kii isagoo safar ku jira la dilay kow iyo labaatankii octoobarna isbedel siyaasadeed oo xoog badan ayaa dalka ka dhacay waatan milatariga la wareegen awoodda la wareegay marka waxaa layska wareysanaya marka doorashooyinkaasi iyo qaababkay ahaayeen iyo waxay ahaayeen doorasho dabcan dadka ay u codeynayaan siyaasiyiinta ay sisoo sisoo taaga iyo axsaabta ka kala tirsan marka arrimahaasaan ka hadlayna waxaa meesha muuqatay guud ahaanba markaad fiiriso yani annaga xarunteenaan daxalreeb la yidhaahdo waxay u dhisan tahay bal in aqoontaasi dabar go-aysa oo dadka soomaaliyeed ee waayo aragga u ahaa ee usoo taagnaa wax badanna ka ogaa sida aada og tahay waa intoodu badnayd allah u naxariistay way u xijaabteen intii ka hartayna maalinba qofkaa lasii sagootinayaa waxaa marka xarunteenaan ay soo dhigtay waajibaadka ah bal in lagu dadaalo dadkan aan aqoontaasi ay ka buuxdo waayaarnimada ay ka buuxdo oo ay waxba qorin intooda badan waxna aan laga qorin in labal la ilaaliyo qaabkii la aadiyo looga reebi lahaa aqoontaasi looga reebi lahaa oo loogu dhalinyarada soomaaliyeedna ay ula wareegi lahayd waana ujeedadaas ujeedada aan ka leenahay xaruntan aan ugu magac tarnay dhaxalreed aan ugu magac tarnay waxaana muuqata hadda waxa weye boqol kiiba toddobaatan ummadda soomaaliyeed waxaa la yidhahdaa waa dhalinyaro waa dad dhalin yar oo soddon sano iyo wax ka yar jira soddon sano iyo wax ka yar jira micnaheeda markaasaas laleeyahay waa waa dad kow iyo sagaashankii iyo wixii ka dambeeyay dhashay micnaha dadkii ka horreeyey marka iyaga laftirkooda way sii kala qaybsamaan oo waxyaabaha hadda soo baxay oo aad aada u garanaysa waxaa ka mid ah waxaa laga yaabaa lixdan jirka maanta jira laftirkiisa inuusan weligii doorasho arkin oo da-dii doorashada isagoo aan gaarin ay doorashadii ku timid oo u dambeysay lixdan iyo sagaalkii marka aqoonta uu u leeyahay doorashada uu leeyahay waa aqoon dhagaha ka maqlay iyo wixii daraasaad uu sameeyey maahan aqoon fiican uma laha waxaa marka ay muujinaysaa marka in loo baahanyo si xoog leh in laysu waraysto lawada fariisto la badsado agjooga iyo waraysiga iyo wax ka qorista dadka kan da-da ah ee aqoonta fiican oo leh soomaaliya waxay ahaan jirtay macluumaad fara badanna ka haya dabcan waan ognahay qoraallo fara badan baa laga qoray ama buugaaga ama ah maqaalaad ah baa laga qoray naguma filan buuggii u dambeeyey hadda turunji uu qoray oo kusaabsanayd kontonkii ilaa iyo maxaan kuraa waktigii uu joogay cadigii u n-ka ama qaramada midoobeed ay maamuleysay soomaaliya oo waxyaabaha mugdiga ku jira ama wax badan aan laga aqoon wuxuuna soo baxay buuggaasi goordhow buu soo baxay maaragtay waxaana ku jira macluumaad aada u tiro badan baa ku jira taasi waxay muujinaysaa yani taariikhdeynayna bixin tahay in wax badan aan laga qorin wax badanna loo baahan yahay in laga ogaado marka ma hadda waxaan xooga saaraynaa waayeelkaasi tawaraysigiisa iyo dhalinyarada inay kasoo agdhawaadaan waxaanaan ku baraarujinaynaa jaamacadaha hadda dalka ka dhisan qaybahooda siyaasadda culunta siyaasadda iyo bulshada iyo wax ka bara waxbara in ay yani waraysigaasi iyo cilmi baaristaasi usoo jeestaan oo ahmiyadda ay leedahay siiyaan markaan eegno doorashooyinka kun sagaal boqol iyo konton iyo lixdii konton iyo afartii aandhaho iyo iyo sagaashan iyo lixdii dhacay ma la dhihi kara hadda doorasho qof iyo coda waa ka dhici kartaa soomaaliya wallaahi annaga hadda maantay arrintaan ufadhinay waxay kaga duwanaydba midaasi kaga duwanayd mar rabno inaanu keliya dooda lagu ekeeyo keliya waxa haddeer taantaagan dabcan waana waxaa loo danleeyahay waxaweye intaana balanta tan la gaarin annaga aqoontaasi sii lumaysa iyo waxa laga ogyahay dadka yani dadka doorashay ka hadlayaan weligoodna doorasho ma arkin horta maxay doorashadaasi ahayd soomaaliya sidee uga jirtay maxay ahaayeen caqabadii ugu waaweynaa u taagnaa ujeedooyinka siyaasadeeda laga lahaa maxay ahaayeen ma laga gungaaray maxaa hor taagnaa waana meeshaas meesha ay kasoo bixi doonto waxyaabaha loo baahan yahay in laga leexdo waxyaabaha loo baahan yahay in la xoojiyo si loo helo doorasho sideedaba micnaheeda waxay tahay adduunyadana maxaan ku dhahdaa aada looga isticmaalaana waxay tahay waa wakti loo dareero dadka in lagu celiyo awoodda xukunka lagu celiyo oo ayaga ay ku-aamiyaan ciddii markaas ay ku aamini lahaayeen umuuraha dalkaasi inay gacanta ku qabtaan oo dhinaca siyaasadda dhaqaalaha dhaqanka bulshada caafimaadka waxbarashada ay wax ka qabtaan marka ujeeddada ugu weynoo ama axsaabta loo sameeya ama doorashada loo sameeya way ka weyn tahay in qof lasoo doorto oo isaga iyo qabkiisa iyo dareenkiisa gaarka iyo baahidiisa gaarka iyo danihiisa gaarka laga shaqeeyo waxay tahay in la helo koox siyaasadeed oo ka fekerta ummadda ka fekerta maaragtay marka waana waana waxyaabaha ugu daran oo ugu dhibka badan adduunyadoo dhan annaga keliyaan ahayn meel walba mataqaana ka taaganta lakin naga waxaa noo sii dheer inaan maqalno adduunyada wax ka dhacay maana doorasho fiican ba weli maana arka waxaan kusoo jirnay doorasho dadban wax la yidhaahdo markaan dadka madadooda dhacdhac markaan isbarbar dhigno nidaamka xisbiyada badan ee hadda la qaatay iyo nidaamka xisbiyada badan ee xilligaas maxaa farqiga u dhexeeya labada labadaas dhinac
war raggii maanta hadlayay waxay tilmaameen ma- ma- waxa weye- waxa weeye soomaaliya waxay- waxaa lagaga dhaqmi jiray koonfurta marka la yidhaahdo waxaa la yidhaahdo eh, eh, eh, isu dheelitirka eh, ay- ayaa la la isticmaali jiray nidaamka la yidhaahdo oo macnaha eh, siyaasiyiinta siday u kala qaadanayaan kuraasta baarlamaanka oo lagu saleyn jiray sida ay codadka u kala helaan Um, laakiin midkan hadda lasoo jeedinayana uu yahay midka hadda ciddii guulaysata ayaa iskale marka haddii boqol cod dadka dhiibaya ay boqol yihiin oo ay maxaan ku dhahdaa soddonna qaar doortaan eh, lixdanna qolo doortaan marka waa loo kala qaybinaya haddii eh, matalan saddex kursiyo kalkeeyin labana qolaa qaadanaysa hal midkii lasanka heledaa qaadanaya midna halbaa qaadanaya saasay ahaan jirteen hadda laakiinse waxa weye ciddii hal dheeraata ayaa wuxuu dhan isku darsanaysa waa farqiga labadood u dhexeeya Een, hadda midka la qaataan waxay ku xiran tahay bulshadaasi waxa ay isla meel dhigto oo isla garabto doodeeda iyo een, meelaha munaasilka ku ah go-aanada siyaasiyada looga gaaro lagu go-aaminayo in doorashada ay nooceeda noqotana waa wax hadda maxaan ku dhahdaa ee, oo doodeeda ay socoto soomaaliya ka socoto
ka aragtidaada markaa ku weydiiyo doorashooyinka soomaaliya ee la filaya inay dhacaan sanadka soo socdo nuucanka ayay kula noqon karaan oo wallaahi doorashadii muxuu ahaa ee waxa ugu daran waxa weeye sidii loo ee, la- qaabka loo geli lahaa Ah, saad og tahay ee, dowladda waxay soo diyaar garaysay ee, hindhiso sharciyeed bay soo diyaar garaysay oo marxalado kala duwan soo maray oo haddana ee, soo marxaladii ugu dambeysay soo dhaafay oo madaxweynihii uu saxiixay isagoo lasoo bedelay Ah, waxaana ee, labada gole ay hadda wadajir u magacaabeen guddi xildhibaano ah iyo senators ah oo dib u fiirinaya sharciga hirgelintiisa waxyaabaha muhiimka ah oo looga baahan yahay iyagiina sidaan maqalsanahay weli ma ayan hawlgelin ayaan ka sugaynaa markaa tallaabada ku xigta waxa la siin markaasaa la oran karaa waxaa soo dhammaaday xeerkii lagu hawlgeli lahaa iyo habraacyadii iyo go-aanadii kaleeto ka dambeeyey iyadoo isku duubanaa la qaybeyn karaa iyadoo kala dhiman wax ka sheegisteeda aad bay u adag tahay guud ahaan barnaamijkii bandhiga waraysyada intaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa waxaynu idinkaga tegaynaa heesta barnaamij